bismillaahi araxmaan iraxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuhu dhugun sidayaal barayse faylaha ka dhowaada qodobada warkaana hiraabnimuunka doorka roona idaacadda raadiyo ubaydhabi aysin hayta dhegaystayaal ay mas-uulkee dayacnaanta ku muuqda burburka jidadka magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay qaar kumida dadka ero qaar kumida dadka qoysaska danyarta ee ku nool duleedka magaalada muqdisho oo hafoo saartay xaalad noloxumo eedin liidata qoyska ikraan tahliil faarax oo si kulalan ka horjeedsaday magacaabista madaxweyne maxamed cabdilaahi farmaajo ee giiska kiiska gabartiyo hooyo hanraabta soomaaliyeed oo farmiindiri madaxda dowladda federaalk soomaaliya iyo onanka baaqi inta la xaliyo khilaafaadkan dhexay lamaada dhinac madkumid ee kuraasta baarlamaanka sanatarada aqalka sare ee hirshabeelle oo ku dhigi doonta jowhar madax ra-iisul wasaare maxamed xuseen rooble oo kulan la qaadayay guddiga doorashooyinka heer federaal iyo gabdho soomaaliyeed oo laka dilay dalka astraaliya maryan cabdi oo ku guulaysatay baarlamaanka norway akhbaaraadka bannaankana dhegaystayaal welibaan ku daro korona saddex sababood oo shiinahan taageera karo ururweynaha taalibaan ee afghanistan barayse fayle dhugunsadayaal weliba waa barayse talaade wa taariikhda miilaadiga weliba ayay ka beegantaa tumiyo afarta bili sagaalaad sanadka lamaada kun labaatiyo kowka intaasay welibaana qodobadii warkaana hiraabnamoonku dor koronay haddana ka dhowaada dhugunsadayaal warkii hiraabnamo faahfaahsan barayse fayla dhegaystayaal jidadka magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay weliba ku muuqda burbur xoog leh jidadkaas oo dayactiran heerna tan iyo walaay ku dambeeya burburkii dhexe ee dalka soomaaliya oo jaalle maxamed siyaad bare dalka xukumaaya haddaba jidadkaas burburka ku muuqda weliba ku hadalay qaar kumida dadka wadow mootabajaajka iyo dadka kale oo baawurta caadiga isticmaalo iyo oona farmeen gaareen dari dowladda koonfur galbeed
yawayba malahay cabasho ujeediyaane maamulka degmada gobolka dhammaantii oo wadooyinka magaalada araga haytan unaoo ku tirsan maqaa guud bajaaleyda ama dhammaan baabuurta ka hadalaan wadooyinkii araga haytan burburkii kumuuqooda soddonka sanadi lagaxdhaafay wal haduwada dactara laka sameeyay malahay bil welibana mala raahay canshuurana nuu qaadahay bilni ugu yaraan saddex bilood linsiraay saddeed bilood wayba halkimaalan bilniba tuman beri ku shaqeeyana soddonkii mala raahay saddeed bilood wilkile wayba mara saddex bilood amala nagata alaa bilna tuma shan dooran mala nuu qaadahay wadooyinkana wayba biyoosha araga haytan si mala raahay hataa mala raahay qaab somaatan linsamay hada mala biyooli bajaaji noogada dhatoo ka dhamahayd marka wadooyinka markaysa way lafadayna wadooyin lindhisa fadaana marka tan kalena wayba malaha wadooyinka yoosay way lafaday maamulka kada way lafada wayba ku cosdaane in wadooyinkan shuurtu inuu qaadahay safeela wadooyinkan ay ka dhasaan ku cosda lahayne waxaan ahay gawaarideeda oo ku dhaqan magaalada baydhabo waxaan aad uga cabanaynaa wadooyinka burbursan iyo biyaha zaaid maarkin roobka ku da'ay maamulka baydhabo waxaan ka codsanaynaa in ay noo hagaajiyaan wadada weyn ee isku xirta ee baydhabo ilaa iyo maanyafuulka
miyaun horta anshuurta wayna ogaadahay kowdhe laagis lanjid suubooba ma aragayna maa maamulkii baa jeebta le oo ka arirsahayna kewnala lan wala dhikahay mala jida la suubiyalinay yoy bal dhah dhigalinay wala la suubiyahayna ma aragayn emiyaw ilaa ilay kusugaan oo bilaar insha allah
jidadka magaalada iyo weliba markaas iin ahaanoo markaas dayacnaan xoog leh ka muuqda welibana jidadka aan baahanyana in markaas reedinaso xooglel ka sameeya madaxweyne cabdicasiis xasan maxamed laftagareen bilooyin ka hor weliba markaas uu sii dhadhikay qaar ku mid a laamiyada magaalada welibana markaas lanka tala galay in la dhisa welina ma bilaawna laakiin maalmo ka hor wasaaradda howlaha guud iyo guryeynta koonfur galbeed weliba markaasi qobatay kulanyanka hadalaasa dhismaha jidadka weliba markaasi habandhigtay tartan furung oo la hambandhigkay qofkii markaas dhisalaya jidadkaas qoysas soomaaliyeed oo degan duleedka magaalada muqdisho weliba food saartay xaalad nolol xumo oo dhingliidata kureed markii saacado ka hor magaalada muqdisho ka qubadeen rababkii haddaba dadkaas iyo weliba xaaladii oo dhabtala wadaagana warbaahinta welibana codsin dirana dadweynaha soomaaliyeed
baahiyana haysa biyaana soo barakacya wax anaga haysana malaha baca u baahannahay gogolaa u baahannahay raashinaa u baahannahay marka walaalaheeyow idinka idisin midagsannahee idinkana wax ilaaha idinsoo dhiibo wax ilaaha idinsoo dhiibna wuu soo kaalmeedanaan rabnaa biya ugu soo qaxnay biyo roobabkii roobabkii iyo waxaa isku darsameen biyaha dhabgiiganinjaysiti biyo qulqulooy meellagsagaysadaamale hungurina nahay meel oo kuhoydaan qaraabadii ilaan karan gurishay shanshan qofi gurugliinhoydo maadaama aan thaqaxood meha ku nahay in gargaar biniaadinum noola fidiyo gurihii haddii noola dhisan bacyo in waxa uun noola siiyo waxa uun haddaan hadaa heli karo aan noola siiyo baaqan intaas waa aniga hadalkan horta dhismaha oo bahal laha wahoy baahi ihaayt aragdeeda biyoogi meeliha gooyen meeliya ya ya hataha kakani owlaad siyad unugag oo siyadka unug aragdeeda kulij oo duurka jiraan anana antaa iska fadhi naftayba baahi iyo nirafaaja iyo dandaradaya ihaayt lahawka in dheer jirinaba nanin daryeelaw malle mahadsantiina ba'da ma qobno meelka haroodana ma haysana iyaalkii meelha inka hogdaa ma haysana hee isin kolenba isin haniin daryeela rafaadkaas iyo dandaradaasa qobne waqtigii ono biyo ono hanu baxda haytay aragdeeda webigaha bah iyo hayti hawaad leeha ka tabni dhibboysana rafaad dandaranan galantaana qobadaa malle
qoysaskan soomaaliyeed ee weliba qaar ku mid ah kubugtalana deegaanada baay iyo bokool oo ay koonfur galbeed soomaaliya qaar kalena waliba kukuweena deegaanada kale ee soomaaliya qoysa qoyska ikraan tahliil faarax iyo weliba markaas ha kahor jeesadana guddigii isu magacaabay madaxweyne maxamed cabdilaahi farmaajo waliba ayuu sheegana antinka kalaso weliba markaas iyo sheegana anti oon ka kala soonayna guddigaas iyo ku kala soonyiin ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka soomaaliya iyo maxkamadda militariga madaxweynaha ayaa weliba uuse shalay magacaabay guddi uuse ka tilmaamintiin guddi baaro kiiska ikraan tahliil hay-adda nabadsugidda iyo sirdoonka qaranka soomaaliya weliba horey iyo xaqiijiday in ikraan iyo dilan dagaalyahanada al-shabaab laakiin al-shabaab warkaas beeniye qaali guhaad hooyada dhali ikraan ee warbaahinta weliba aan sheegday inta walba uun ku jirno guddigaas islamarkaana iyo baaqan dartii madaxweyne maxamed cabdilaahi farmaajo waxaan halkan ummadda soomaaliyeed uga caddaynaynaa annaga oo ah waalidiinta ikraam qaali maxamuud guhaad iyo doctor tahliil faarax axmed kuma qanacsanin mana aqbali doono kuma qanacsanin mana aqbali doono warqadda uu farmaajo uu guddiga ugu xil saaray baaritaanka kiiska ikraam tahliil waxaan ku qanacsannahay oo keliya maxkamadda ciidamada qalabka sida ee qaranka oo aan horay ugu gudbinay dacwadeenna tallaabadan iyo tallaabooyinkii ka horreeyey ee uu madaxweynaha ku dallacsiinayay ama xilka cusub ugu magacaabayay dadkii lagu tuhmayey gabadheenna waxaan aniga ku kalsoonahay ra-iisul wasaaraha ummadda soomaaliyeed maxamed xuseen rooble oo kiiskii cadaaladda aan asaga ka sugayno insha allahu tacaala ummadda soomaaliyeed oo awalba i garab taagneed oo walaalahey ah
dhinaca kale siyaasiyiin badan oo soomaaliyeed ee weliba markaas yoona ka horjeesadana wareegtadii madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo uuse ka magacaabay guddiga baarista kikraan tahliil madaxweynihii hore ee dowlad goboleedka hirshabeelle ee hukuumadda shakhsiyaadka ha ku horjeesaday guddigaas welibana markaas ka tilmaamay guddigaas ntinghayna guddi dhexdhexaad oo laiska aamini karo hooyooyinka soomaaliyeed ee weliba ka baaqinaa in madaxda dowladda federaalka soomaaliya intiioo xalli inkilaafaadkan dhexeeya si markaas dalka usa andeera hadafkii usalahaya hooyooyinkaas yashir jaraa'idka qobodee caasimadda soomaaliya muqdisho welibana farmiindirana ra-iisul wasaare maxamed xuseen rooble iyo madaxweyne maxamed cabdilaahi farmaajo
waa inaan waardiyeyno dowladnimada madaxweynuhu male dowladnimada brimeministerku male dowladnimada wasiiradu male dowladnimada soomaali baa iskale qofka caloosha hooyadiis xalay galay iyo qofka xalay dhashay iyo qofka dhintay oo ila ciidda lagu duugayaa iyo qofka gaajoon iyo kan dherigsan intaba dowladnimada iskale ayagu waa adeegayaasheedii madaxweynuhu waa noo adeegayaa brimeministerku waa noo adeegayaa wasiiradu waa noo adeegayaan adeega markay isku qabtaan waxaan jeclaan lahaa in la saxo oo sida ugu quruxda badan loo saxo marka u horeysa waxaan rabaa gabadha walaashay ahayd oo gabadheeda inay maqan tahay inay dhimatay aan weli la ogeyn annagana aan meediyaha markii dambe ka maqalnay inaan u tacsiino igraan hooyadeed hadday gabadha dhimatana ilaahay naxariista janno u geynayo gacan ka gardarnaa heshay hadday noolshahana ilaahay inuu soo iftiiniyo aan ka baryaynaa waxaan saas u leh waxay tahay ee, qofka waqtigiis ma dhaafaayo ama si fiican ha u dhinto ama si xun ha u dhinto ama ha la qaato ama habad ha qaado waxay ogaataan soomaaliya soddonkan sano waxaan ka dherignay in bad la tagto in ba- bahalada ay duurka ku cunaan iyo inta kale soo harto xamar timid oo dhalinyaro aheedne in jidadka lagu toogto Ee, si aad ogtihiinba wiilasheena waa la dilay waxaasoo dhan waxaan u daba- u aamusnay waxay ahayd dowlad wanaag inaan u kacno waxaan diidanahay in gabadhaas oo xaq u leh in maxkamadaha loo wareejiyo keeskeeda qolada iska lehna ay shaqada la yaqaana ka qabsato investigashkooda samaystaan caddayntoodana lala yimaado oo qofkaas soomaaliyeed oo dembiga geystay dembigiisa meeshaas lagu qaado xanuun badan oo la soo maray tiraanyo badan oo na haysata ma maqli karno madaxdeennu inay iska soo horjeesato khilaafku waa yimaadaa bini aadamku markay wada shaqaynayaan waa la iskhilaafi karaa laakiin ilaa sida dhallinyaradii social mediaha inaad madaxdeenna ay social mediaha ka hadasho oo m- dadku ku daba saftaan oo la kala hadlo midnimadeenna jiritaankeenna dowladnimadeenna qarannimadeenna waxay ku taha dhaawac weyn gaar ahaan annaga dhaawac ay nagu taadaana hooyooyinka soomaaliyeed
waliba muddooyinkii inta dambeey hastaraay baaqyada linjeysdow linjeedyow villa soomaaliya iyo ra-iisul wasaaraha xukuumadda taasi oo keedan in khilaafaadka lamada dhinan dhexeeya iyo si tartiiban xaliisadan oo banaanka lahanin saarna geeka oo talaadee weliba la kuwada in xildhibaanada baarlamaanka dowlad goboleedka hirshabelle oo dooradan xubin kumad xub- xubno kumada xubnaha baarlamaanka ee aqalka sare matala doono deegaanadaas laba shalay labaatiyo toddoba musharax oon tartamaasa siyeed kursa oo kumada aqalka sare ee deegaanadaas weliba jeedana khudbadihii musharaxnimada waliba qof kasta ha bandhigay wala qubado doona haddii uu isu guulaysada sida kumada kuraasta senatarada hirshabelle ee deegaan doorashadeeta iyo weliba markaas ayn ahaano adag islamarkaana qof kasta indhokhay sideedaasay anka adag kuraastiya waliba shalayana muuse soodi yalxow doctor cismaan maxamuud dufle iyo naciimo ibraahim hanasey oo afartii sana laha dhaafi kursigaas iyo kuma talaan deegaanadaas labaati todobada musharax tartamo doonta kursigaas weliba shalayana qaar kumid haddaan qaada muuse soodi yalxow cabdilaahi sheekh xasan iyo axmed xasan axmed daaci iyo doctor xasan caadi cali iyo musharaxiinta kale waliba shalayna maxamed aamin sheekh cismaan oo fartii sana lahdhaafi kursigaas ka fadhiya waliba la tartamo doone daaha muxdiin sheekh daa-uud axmed maxamed cali afcadeey iyo yuusuf macalin xasan fiiladheere ammaanka magaalada jowhar ee weliba taatoo eedlan adkeeya meelo doorashadu ku dhihayta weliba ku sugna xubnaha guddiga doorashooyinka heer federaal iyo heer maamul goboleed ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka soomaaliya weliba kulan la qaaday ee guddiga hirgelinta doorashooyinka dadban ee heer federaal waliba markaas ku xog wareysaday xaaladda soomaaliya iyo guddiga meelwalang marahaya qoraal kooban oo laka daawacay bogga xafiiska ra-iisul wasaaraha soomaaliya waliba markaas laga xaqiijay in ra-iisul wasaaraha guddigaas ku dalbaday dardargelyo ka howlaha doorasho si markaas doorashada lan waqti shaandheeda kulanka ra-iisul wasaaraha iyo waliba markaas ee saaslamada ka hor inta kulankaasna waladna kulan la qaaday bulshada rayidka oo la wadaagay talooyin waliba markaas saaslamada ku dhegaysaday isla talooyin kale oo ku saabsan qaabka doorashadan dhiyaasa maxamed xuseen rooble iyo weliba la wareegay mas-uuliyadda doorashada soomaaliya waliba markaas ballan qaaday in doorashada dalka waqtigii lanka talagaliya dhiyaasa islamarkaana wada dadaalo keedan qabsoomuka doorashada dalka soomaaliya magaalada vina ee dalka australia gaar ahaan xaafad iyo kabadyin soomaalida weliba markaas laga helay meyd lama gabdhood oo soomaaliya hanas oo la sheegay in la dili gabdho la dilay weliba la kashal magacaabo jaray shukri axmed cabdidoon iyo faadima maxamed xirsi weliba la sheegay in dilsho ka dambeeyey kurii soomaaliyeed oo tugmada gabdhoogasay qabi laamaha ammaanka booliska dalka australia weliba yoseedana goobta falkaasay kudhi waliba markaas hirana qofkii la tuhmaaya in falkaas ka dambeeya dalkalamadaas gabdhood welibana adeegsaday toore sida warar kale sheegahayaan ehelada gabdho laku dilay weliba markaas codsadana in sharciga la marsiiya qof alaala qofkii ka dambeeya falka gabdhoogaasay la kala kahay gabdhoogaas yo weliba wararka sheegahayna in markaas hadda baaritaanka dareera qaabka dilisho ondhiya dalka austraaliya weliba dhowrkii sana lahdhaafi hakabada dilalka noocun ee olinjaysow muwaadiniin soomaaliyeed oo siyaabo shalgadaysan meelas lankadeli maryan cabdi xuseen oo gaber soomaali asalhaange soomaali asalisheeye iyo weliban tartanday kurse baarlamaanka oslo december sanadkii lahdhaafi weliba markaas ka guulaysatay intay matala xisbiga laka magacaabo s v ee dalka norway weliba nagadaase gabartiin koreati oo afrikaanga xubinkunagata baarlamaanka norway weliba saaslimada nagadaase gabartiin korey oo madow eh ayoo xijaaban baarlamaankaas iyo galla maryan intii galla baarlamaanka weliba ay ahaada jartay guddoomiyaha ururka ardayda soomaaliyeed ee jaamacadda norway oo la aasaasay kun sagaal boqol sagaaliyo sideedii weliba markaas boosku tartantay hay boos adag weliba saaslimada kala tartamay dad badan oo australiyaana dhaladi meelo warkaas dhugun sadaalsanka kooyahay hiraabnimaadan weliba idaacadda raadiyo baydhabo magaalada baydhabo haddana akhbaaraadka banaanka dalkanka dhow in xiriir dhow lawaalada weliba taalibaan dalkanka dhow ee xiriir dhow lawaalada taalibaan weliba shiinaha balsemay ku faa'iido kara shiinaha taalibaan bejiing weliba bejiing ceebmaka ee bejiing ceebman arga hayta darisnimada iyo gacansaarka kooxda islaamiga oo la wareegay awoodda dalka afghanistan sida maqaal uuse ka sheegay tafaftaraha b b c xillo dad badan oo dhaladi afghanistan iyo kulurahan dalsho waliba markaas sababto ka sheegana in dalka gaajaha ka dareerta arintun iyo waliba markaas iyo dhidaytan iyo sanadkii kun sagaal boqol sagaaliyo liti ilaa lamaada kun iyo kowdii markii taalibaan la wareegtay xukunka afghanistan dalka waliba laka dareemay xaalad cakiranaan oo zaa'id ah sidaas dartiya shiinaha iyo weliba tallaabada unse qaadaha ay etaato mustaqbalka dhaqaaleed usahakakabow dalkaas afghanistan kureed markii taalibaan iyo markaas iyo waysanta dalkale oo caabiya shiinaha weliba markaas sameeyahaye isbaleeriyo weyn oo maamul iyo siyaasadda taalibaan haddii ku guulaysada hadaf shay ah in korhanqaada burburka dhaqaale ee dalkaas oo hoos jara tobanaankii sana lahdhaafi shiinaha weliba kordhiya xulafada dhinacyada dhaqaalaha uslawaaladay dalalka kale afrika weliba tartan adag kala jare dalalka reer galbeedka onkoreeya dalweynaha maraykanka meelaha guulaha usakaderi weliba kumadda afrika weliba hadda saaxiibo badan kale ee afrika dalal badan weliba lan argahaye in afghanistan yaha kukabadu korta haddii shiinaha sida lankatalgalin caabiya dalkaas oo dhinaga dhaqaala hadda eedatatow hoosayta kureed markii taalibaan dalkaas la wareegtay waddamihii hukumaddayn turkiga iyo ururo badan oo islaamiyiin ah weliba shiinaha marar badan ka eedayeena inti markaas usa dhulkala gali muslimiin badan oo ku nool dalshay weliba markaas ka tilmaameen intiis muslimiin dalshay ku nool caburi beijing weliba saaslimada la ka eedayay in qowmiyad muslimiin ah iyo kaxarayti xayndaab xabsi oo kale kaasi oo lanka talagalay in muslimiintaas ka dhagman oo dalka banaanshahaninbana weliba shiinaha markaas hogacan saaray marar badan eedee mogaas lahanjeedii oo ka eedan caburiinta muslimiinta dalshay ku nool warkii dhugun sadiyaalisiinsanku kuhay idaacadda raadiyo baydhabo magaalada baydhabo antaninkeyga intanu ku kulmaan warkanlimada ammaano allah
waa 89.5 fm radio bay